الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii lumcat اlictiqaad alhaadi ilى sabiili rashaad lilimaam wafaquddiin abi muxamed cabdullaahi bnu axmed ibnu muxamed ibnu qudaama almaqdesi raximah llah waxaana ku dhex jirnay hadalka shiika uu yidhi wanasifu llaha wanasifuhu alla waxaan ku tilmaamaynaa bimaa wasafa bihi nafsahu naftiisa wuxuu ku tilmaamay walaa natacaddaa dalika arrinkaas ka gudbi mayno walaa yabluquhu ilaahay ma gaaro wasfu lwaasifiina kuwa wax tilmaama tilmaantoodu ilaahay weynaa sifada uu mudan yahay ma gaari karaan hadday caqligooda ku tilmaami tagaan oo ay naftooda iyo caqligooda ka tilmaamayaan ma gaarayaan ilaahay sifada uu mudan yahay wa nu'minu bilqur-aani qur-aankaan rumaynaynaa kullihii dhammaantiis muxkamihi qur-aanka maxkamkiisa waa rumaynaynaa wa mutashaabihi qur-aanka mutashaabihiisana waa rumaynaynaa walaa nuziilu ka suuli mayno canhu canillaah ilaahay xaggiisa sifatan sifa ka suuli mayno sifadaasoo min sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa ka mid ah lishanaacatin xumaan xumaantaasoo shunnicad la xumeeyey foolxumayn la fool xumeeyey darteed uga suuli mayno oo qolooyinka mucadilada ah waxa weeyaan hadday fool xumeeyaan sifaada ilaahay sugidaan sugayno oo yidhaahdaan wax fool xumaad samaydeen oo makhluuqiyaad alle ku shabahdeen waxa weeyaan warkoodaas uga tegi mayno diinka alle makhluuqona ilaahay weynaa lagu shabihi maayo laakiin sifada sida ilaahay iyo rasuul u sugeen ayaa loo sugayaa walaa natacadda alqur-aana walxadiida qur-aanka iyo xadiidka ka gudbi mayno oo waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala sifada loo sugayo lagu tilmaama waa inay noqoto sifo kitaabka alle iyo sunnada nabiga ku sugan marka allah markaan tilmaamayno wax kitaabka alle iyo sunnada nabiga oo saxiixa aan hayn ku tilmaami mayno labadaas ka gudbi mayno markaan sifo ka anfinaynana wixii kitaabka alle ilaahay iskaga anfiyey ama allah uu iskaga anfiyey calaa lisaani rasuulihi labadaas unbaan ka anfinaynaa walaa naclamu ma ogin kayfa sidee buu ahaaday kunhu daalika wasfiga xaqiiqadiisu siday tahay waxa weeyaan kunhiga waxaa la yidhahdaa xaqiiqatu shay shayga xaqiiqadiisa marka sifada macnaheeda daahirka waan garanaynaa laakiin xaqiiqadeeda iyo kayfkeeda ma garanayno marka waan sugaynaa lafdiga macnaha daahirkaana waan sugaynaa macnaha daahirkaahuna maahan waxa weeyaan tashbiiha usoo degdegaya quluubta mushabihada ma ahan macnaha daahirka oo sifaada ilaahay uu tusayo taasna waxay yidhahdaa ahlucilmigu waxaa tusaya inaysan ahayn waxa weeyaan sifaada qur-aanka ku jirta iyo midda axaadiista kusoo aroortay nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka dhex sheegi jiray waxa weeyaan saxaabadiisa oo ay joogaan culummadii oo ay joogaan caamo oo ay joogaan reer miyi oo ay joogaan kuwa markaas soo islaamay dhammaan dhexdooduu ka sheegi jiray asagoon taawiilin oon taxriifin sida ilaahay ugu waxyooday sidaasuu sheegi jiray marka haddii daahir lagu baadiyoobaya ay leeyihiin sifaada allah nabiga sala allahu calayhi wasalam dadka caamada ah kuwa reer miyiga oo markaas yimid oo muslimiinta ah kama dhex sheegeen daahirka mukhaalafkiisa haddii loo jeedo daahirka khilaafkiis oo aan daahirku maqsuud ahayn maxaa yeelay isla markiiba waxaa usoo degdegaya maskaxda daahirka macnaha ah haddaan marka macnahaasu maqsuud ahayn waxa weeye nabiga sala allahu calay wasalam inta sheego waxa weyan iskama aamuseen isagoon maqsuudkii sheegin sababtoo ah waxa weeyaan waxay culammada muslimiintu ijmac ku yihiin taakhiiru lbayaani can waqti xaajati laa yajuus nabiga sala allahu calay wasalam bayaankii inuu dib uga dhigo marka loo baahan yahay ma banaanayn nabiga sala allahu calay wasalam xaqiisa oo nabiga uma banaanayn marka haddaan macnaha daahirka ama maqsuud ahayn ee macno kale maqsuud yahay inta nabigu lafdigii akriyo daahirkii laga fahmo iskama aamuseen taas waxay tusaydaa inaan sifaada allah oo kitaabkii sunnada ku sugan macnaha daahirka lagu dureerinayo macno kale aan lagu awilayn ayadoo ilaahayna laga anfinayo tashbiih xaqiiqadaas sifada iyo kayfkeedana aan la garin walaa naclamu ma ogin kayfa sidee buu ahaaday kunhu daalika wasfigaas kitaabkiiyo sunnada ku sugan xaqiiqadiisa ilaa bitasdiiqi rasuuli ilaa ananaa naqbaluhaa dheh ilaa bitasdiiqi rasuuli ilaa annaa naqbaluhaa laakiin annagu waa aqbalaynaa kayfka yaanaan garan iyo xaqiiqada laakiin sifada allah uu isku tilmaamay oo kitaabkiisa iskula tilmaamay ama calaa lisaani rasuuli uu iskula tilmaamay waa aqbalaynaa bitasdiiqi rasuuli bisababi tasdiiqi rasuuli rasuulka u rumayntiisa sala allahu calayh wasalam aan hadalkiisa rumaynayno sababteedaan u aqbalaynaa wa tahbiiti alqur'aani qur-aanka sugid aan sugayno sababteed ayaan u aqbalaynaa mar haddii nabigi sheegay haddii qur-aankii sheegay waxa weeyaan rumayn aan nabiga rumaynayno iyo waxa weeyaan sugid aan qur-aanka sugayno darteedaan u aqbalaynaa ridimayno maxaa yeelay qofku ma rumayn nabiga sala allahu calayhi wasalam hadduusan rumayn diintu la yimid ee kitaabkii sunnada ah oo nabiga xadiidkii waxaa ku jiray umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah waxaa riwaayadaha saxiix muslimka riwaayad kamida ku jira xataa yu'minuu bii wa bimaa ji'tu bihi waxa weeyaan gaalo waan la dagaalamin ilaa waxa weeyaan allah ay u qiraan cibaadada anigana ay rumeeyaan wax alla waxaan diin la imidna ay rumeeyaan marka qofkii haddii diintii nabigu la yimid qaar kamida uu beeniyo waxa weeyaan qofku muumin ma noqonayo diintii nabigu la yimidna waxaa kamid a oo kuwa ugu waaweyn kamid ah aayaadka iyo axaadiista allah sifaadiisa tilmaamayo ee allahna baraya qaala alimaamu imaamkii wuxuu yihi abu cabdillaahi moxamed ibnu idriis ashaafici raximah llah aamantu waa rumeeyey billaahi allah wa bimaa diinkiina waa rumeeyey jaa-a yimid canillaahi alla xaggiisa ka yimid calaa muraadillaah sida allah ula jeedaan u rumeeyey wa aamantu waa rumeeyey birasuulillaahi rasuulka alle wa bimaa diinkiina waa rumeeyey jaa-a yimid can rasuulillaahi rasuulka ilaahi xaggiisa ka yimid calaa muraadi rasuulillaah macnaha rasuulka ula jeedaan u rumeeyey alimaam abu cabdillaahi moxamed ibnu idriis ashaafici almualibi imaamu madhabi shaafici wuxuu ka mid yahay aimada ahlusunna waaljamaaca ahluxadiidkana waa ka mid fuqahadana waa ka mid kutubaha faa-iidada badan ee risaala iyo um iyo keyrkoodba ayuu alifay wuxuu dhashay boqol iyo konton hijriyadu markay aheyd wuxuuna dhintay laba boqol iyo afar markay hijriyadu aheyd imaamu shaafici raximahullah wuuna tusaalaynayaa nabiga sala allahu caleyh wasalam iyo allah rumayntooda waxaa ka mid ah waxa weeyaan kitaabkii sunnada rumaynteeda allah asaga allah jiritaankiisaan rumaynaa qur-aankuu soo dejiyeyna gabal ka mid ahaanan rumaynayn iimaan noqome nabiga waa rumaysanayn rasuulka alle yahay axaadiista saxiixa ah ee uu ilaahay ku tilmaamaya nabiguna rumayn maa iimaan noqome marka laasim waxaa qofku inuu rumeeyo allah iyo aayaadkiisa nabiga iyo axaadiisiisa uu rumeeyo tiiyuu marka noo sheegin imaamu shaafici qaala alimaamu wuxuu yihi imaamkii abu cabdillaahi moxamed ibnu idriis ashaaficiyu raximahu llah aamantu billaah allah waan rumeeyey wa bimaa diinkiina waa rumeeyey jaa-a yimid canillaahi ilaahay xaggiisa ka yimid calaa muraadillaah macnaha uu ula jeedo allahna u rumeey marka fiiri allah waa rumeeyey qur-aankii xaggiisa ka yimidna waa rumeeyey waa aan rumeeyey macnaha weliba lafdiga kaliya maahane macnaha uu ula muraadayaan u rumeey marka waa inaad allah rumaydo qur-aankiina rumaydo macnihiina rumaydo wa aamantu waa rumeeyey birasuulillaah rasuulka ilaahay waa rumeeyey inuu rasuul xaqayaho alla soo diray wa bimaa diinkiina waa rumeeyey jaa-a yimid can rasulilah rasuulka ilahi xaggiisa ka yimid sala allahu caleyh wasalam axaadiista saxiixa ah ee rasuulka ka sugnaatana waa rumeeyey marka rasuulka sida inaad rumaydaa waajib u tahay ayaa waajib waxaaba ah waxa weeyaan axaadiistiisa inaad u rumaydo laakiin ma dhici karto nabiga rasuulnimaan u rumeeyey axaadiista saxiixa ah ee ka sugnaatayna ma rumaynayo wax iswaafaqi karmaan waa tanaaqud iyo isbeenin wey calaa muraadi rasuulillaah weliba axaadiista waxaan u rumaynayaa sida rasuulku ula jeeday muraadkii uu rasuulku ula jeeday sala allahu calayhi wasalam muraadkaas ayaan u rumaynayaa marka fiiri muraadkii rasuulku ula jeeday ayaan u rumaynayaa marka waa inaad nabiga rumaydo sala allahu caleyh wasalam diintii uu la yimidna waa inaad rumaydo ayadana diintii uu rasuulku la yimidna waa inaad rumaydo laakiin labadooda ma kala qaadmi karaan wa calaa haada wa calaa haada almuctaqadi caqiidadaas korkeeda ayay daraja ku socday asalafu salafkii salafu saalix caqiidadaasay ku socdeen wa aimatu lkhalaf a'imadii khalafkuna dariiqaasay ku socdeen imaamyaalkii salafka salafka waa quruunu lmufadala waa saddexdii nabigu sheegay sala allahu caleyh wasalam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxa u khayr badan waxa weeyaan kuwa nool qarnigayga qarnigiisii kuwa noolaa waa saxaabadii ahay waa saxaabadii saxaabadii weeye kuwa qarnigii nabiga noolaa sala allahu caleyhi wasalam waxa weeyaan kuwii ka dambeeyey iyo kuwii ka dambeeyey marka saddexdaas qarni dadkii noolaa waxa weeyaan nabiga sala allahu caleyh wasalam khayr gooniyuhu u sheegay kuwaas waxa weya kuwa la yidhaha salafu saalix salafu saalix weeye waana kuwaas khayrka badan uu nabiga uga marqaati kacay oo ku sugnaa caqiidadii nabiga ayaa la rabaa dadkao dhan inay raacaan wa calaa haada muctaqadkaas korkiisa daraja waxaa ku socday asalafu salafkiyaa ku socday wa aimatu lkhalafi imaamyaalkii khalafka oo dariiqooda marayna halkaas ayay ku socdeen kulluhum dhammaantood salafka iyo a'imadii raacay muttafiquuna waxay isku waafaqsanaayeen cala aliqraari in la qiro limaa warada wixii soo arooray min asifaati sifaat xaalay yihiin fii kitaabillahi kitaabka alle ku soo arooray wa sunnati rasuulihi rasuulkiisa sunnadiisa ku soo arooray sala allahu caleyh wasalam wuxuu halkan kusoo naqlinaa alimaam wafaqudiin ibnu lqudaama waxa weeyaan ijmaac in salafkii ku ijmaaceen oo isku waafaqsanaayeen waxa weeyaan sifaada allah ee kitaabkii sunnada ku soo aroortay in la qiro oo la ictiraafo oo la oqoonsado ayadoon loogu banbixin ta'wiil kulluhum salafkii dhammaantood iyo a'imadii ahlu sunnaha raacay muttafiquuna waxay isku waafaqsanaayeen oo ay dhammaan isku raacsanaayeen waxa weeyaan cala aliqraari qirid iyo oqoonsi limaa shay la qiro oo la oqoonsado warada soo arooray min asifaati sifaada xaala uu ka mid yahay fii kitaabillahi kitaabka ilaahay ku soo arooray wa sunnati rasuulihi rasuulka sunnadiisa ku soo arooray sala allahu caleyh wasalam min gayri tacarudin ayadoon loogu banbixin lita'wiilihi awlidiisa ayadoon ta'wiil loo banbixin in la rumeeyo oo macnaha daahirka lagu socodsiiyo tashbiihna ilaahay laga anfiyo ayay dhammaan ku itifaaqeen waxay kaloo ku itifaaqeen wal imraari marsiin oo la marsiiyo limaa shaygii warada soo arooray min asifaati sifaada ilaahay xaalu ka mid yahay fii kitaabillahi kitaabka alle ku soo arooray wa sunnati rasuulihi rasuulka sunnadiisa ku soo arooray sala allahu caleyh wasalam min gayri tacarudin ayadoon loogu banbixin lita'wiilihi awlidiisa waxay kaloo ku ijmaaceen wal ihbaati in la sugo limaa shay in la sugo warada soo arooray min asifaati sifaada ilaahay xaalu ka mid yahay fii kitaabihi kitaabkiisana ku soo arooray wa sunnati rasuulihi rasuulkiisa sunnadiisa ku soo arooray sala allahu caleyhi wasalam min gayri tacarudin ayadoon loogu banbixin lita'wiilihi awlidiisa sidaasay ku ijmaaceen marka waxa weeyaan aliqraar walimraar walihbaat lima warada min asifaati fi kitaab illahi wa sunnati rasuulihi sala allahu caley wasalam min gayri tacarudin lita'wiilihi iyadoon loo banbixin in la awilo in daahirka laga leexiyo oo istiwaah la yidhahdo maya istiwaah looma jeedee istowlaa loo jeedaa yadda gacan looma jeedee qutraa loola jeedaa ama nicmaa loola jeedaa oo la yidhaahdo ridaha waxa weeyaan loolama jeedo waxa weeyaan raadi ahaanshihiiye waxaa loola jeeda iraadatun ixsaan ama thawaabina loola jeedaa in la yidhahdo qadabka qadab loolama jeedee waxaa loola jeedaa ciqaab waxaasoo dhan waa taxriif iyo leexin iyo waxa weyan taxriifu lkelima can mawaadicihi kelimooyinkii nusuusta oo laga leexinayo meelihii allah iyo rasuul dhige sharxana wuxuu kusoo naqliyey alimaam allalakaa-i inuu ka wariyey can waliid ibni muslim oo uu yidhi sa'altu awsaaciya imaamu lawsaaci ayaan weydiiyey wa sufyaanu thawri ayaan weydiiyey wa malik ibnu anas ayaan weydiiyey wa leyth ibnu sacd ayaan weydiiyey can hadihi alaxaadiid allatii fiiha aru'ya axaadiistan ay ru'yadu ku jirto allaa la arkaa ilaa sifaadii ka mid tahay fa qaalu waxay idhahdeen amiruuha bilaa kayf siday u timid u marsiiya idinkoon kayf ka caqiidayn sharxu usuul ictiqaadi ahli sunna waljamaca juska saddexaad saddex boqol iyo shan sharxana ku dhigaya waqad umirnaa waanala amray uu yidhi sheikhu muwafaquddiin ibnulqudaama wuxuu yidhi waqad umirnaa waxaana la amray biliqtifaa'i raacid liaathaarihim selafka raadyaalkoodii la raaco in selafka raadkoodii la raaco annaga waanala amray waanala amray walihtidaa'i ku hanuunid ayaa nala amray bimanaarihim calaamadihii ay dhigeen dariiqa lagu hanuuno wa xudirnaa waana la kaga digay almuxdathaati waxyaalaha diinta gadaal looga soo diray wa ukhbirnaa waxaa naloo sheegay annahaa waxyaalaha diinta gadaal looga soo daray min aldalaalaati waxyaalaha baadida inay ka mid yihiin faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam calaykum laasima bisunnatii aniga dariiqadayda wa sunnatii khulafaa'i raashidiin khulafadii hanuunsanaana dariiqoodii laasima khulafadii almahdiyiina ee la hanuuniyey min bacdi aniga gadaalkay dariiqoodaas laasima cadduu qaniina calayhaa sunnada binawaajidi gowsaha dambe ku qaniina wa iyaakum wa muxdathaati alumuur idinka iyo waxaan idin kala digaa arrimaha diinta gadaal looga soo daray fa ina kulla muxdatha wax kastoo diinta gadaal looga soo daray bidcatun bidca weeye wa kulla bidcatin bidca dhammaanteedna dalaalatun baadi weeye sheikhu wuxuu leeyahay muwafaqudiin ibnu qudaama waqad umirnaa waxaana la amray biliqtifaa'i raacid liaathaarihim salafka raadyaalkoodii in la raaco waana la amray alkitaabaana laku amray sunnadaana laku amray waxaana laku amray waxa weya aathaartii saxaabada dhammaan waxay isku raaceen in la raaco salafkii salafkana saxaabada ugu horeyda in la raaco sidaasaana la amray ilaahay kitaabkiisa meelo badanay kaga jirtaa rabbulcaalamiin wuxuu yidhi wsaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canh ilaa wuxuu yidhi subxaana waasaabiquuna alwaluun dadkii diintan u hormaray ee horreeyey oo muhaajiriin iyo ansaar ah iyo dadka kuwaas wanaaggii ay sameeyeen iimaanka iyo camalka saalixa ku raaca radia allahu canhum waraduu canh ilaahay baa raadi ka noqday ayaguna alla waxa uu siiyo jannada raalliyay ku noqdeen ilaahayna janno u diyaariy raadiya alla ka noqdo u fiirso allah marka aayaddaas wuxuu ku cadaynaa ansaar iyo muhaajiriin uu raalli ka noqday qofka raacana uu raalli ka noqday haddii marka alla uu yidhi qofkii raaca raadiyan ka noqday macnaheedu raaca wey aan raalligan ka noqday aayad kale ilah wuxu uhi subxaana wman yushaaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wa nuslihi jahannam wa saa'at masiira rabbi wuxuu yidhi subxaana qofkii rasuulka khilaafa markii hanuunka u caddaado ka gadaal wayatabic gayra sabiili lmu'miniin wadadii mu'miniinta wadaan ahayn qofka mara fiiri nuwallihi maa tawallaa waxaan uga weli dhigaynaa wuxuu ka weli dhigtay wa nuslihi jahanama naarta jahanamana waa gelinayna wasaat masiir halkaas ilaahay aayadda wuxuu u goodiye oo cadaab iyo dalaal inuu ku dhacayo ugu goodiyey laba sifa mid kamida qofkii laga helo qofkii rasuulka khilaafa markii xaq uu cadaaba kadib ko iyo qofkii khilaafa mu'miniintii sabiilu lmuminiin yaana mu'miniinta ugu horeeya cidda ilahay iimaanka uga markhaati kacay aayaddu markay soo degayda mu'miniintii joogayay ahaayeen saxaabada bisay ahaayeen ayagaana ilaahay iimaan uga markhaati kacay oo ilaah uu yidhi waaladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu fii sabiili illah dadka xaqa rumeeyey ee hijrooday ee jidka alle ku jihaaday waaladiina aawow wa nasaru ulaa'ika iyo kuwii kuwaas soo dhoweeyey u gargaaray fiiri waaladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu fii sabiil ilah ya waay waa muhaajiriintii iyo waladiina aawow kuwii soo dhoweeyey wa nasaru u gargaaray waa ansaartii soo labadoodii maaha ilah wuxuu yihi ulaaika hum lmu'minuuna xaqaa kuwaas ayaa muminiin dhab ah muminiin dhab ah kuwaas ayaa ah marka sariix waxaa ilaahay uga markhaati kaca ansaar iyo muhaajir inay mu'miniin yihiin aayaddan suuratu nisaana alla wuxuu ku yidhi waxaa ilaahay cadaab u ballan qaadoo jahanamo la gelinaa dadka muminiinta khilaaf marka muminiinta aayaddu markay soo degada joogana waa saxaabada haddaba dadka saxaabada khilaafa ayaa jahanamo loo ballan qaaday wey macnuhu dadka saxaabada khilaafa ayaa jahanamo loo ballan qaaday sidaas darteeda aayadna alla wuxuu ku sheegay dadka raaca in janno ilaahay uu gelinayo raalli u ka noqona waa aayaddii suuratu tawbe aayadna wuxuu alla ku sheegay kuwa khilaafa dariiqoodii inay waxa weeyaan jahanamo la gelinayo saas darteeda waajib weeye saxaabada in la raaco salafkana waxa ugu horeeya waa saxaabadii waqad umirna waa lala amray biliqtifaa'i raacid liaahaarin raadiyaalkooda la raaca raadkooda la shooga waa aqwaashoodii iyo afcaashoodii ay ku cadaynayeen diinka aqwaashoodii iyo afcaashoodii in la raaco saxaabada hadday mas'ale ku itifaaqaan ma banaana in lagu khilaafa waa waajib haddii waxa weeyaan mas'alada ay laba qowl ka yeeshaan ama saddex qowl ay ka yeeshaan saddexdoodii qowl ayaa la kala dooranaa oo lagu miisaamin kitaabka iyo sunnada ma banaana qowl saddexaad hadday laba qowl masaladan is ku khilaafeen in qowl saddexaad la keenaa ma banaana oo adigu aad labadii qowl oo saxaabadu masalada iskugu khilaafeen inta ka tagto qowl saddexaad la timaado sababtoo ah macnaheeda waxay noqonaydaa labada qowl ay ku tageen labaduba waa khalad laakiin sida sabaabka qowlkaanu ah oo saxaabadii oo dhan xaqi wuu seegaan noqona haddii marka saxaabada xaqu kama dhex baxsana ayaga marka hadday masalada hal qowl ka leeyihin waa waajib in la raaca halkaas qowla xaqii hadday laba qowl ka yihiin oo iskhilaafsan oo iska hor imaanayana waa in kitaabkii sunnada lagu miisaama midka u dhow xaqa xaqii labada qowlu ku dhex jiraahe hadday saddex iskugu khilaafaan waa inaan mid afraad la keenin oo xaqii saddexdaas qowl kama baxsan oo saxaabadii oo dhan qalad iskuma waafaqin ee xaqii wuxuu ku dhex jiraa saddexda qowl sidaas weeye marka raadkooda waa in la raacaa walihtidaa in lagu hanuunaa nala amray bimanaarihim calaamadahay waddada dhigeen manaarka waxaa la yidhaahdaa waddada dadka miyiga garanayee marka waxa weeye waddada miyiga lagu socdo waddooyinku meelay ku kala leexdaan iyo dhabayo meesha waddadu ku kala leexayd oo dadka warwanaagsanay reer miyiga waxay dhigaan calaamad ood iyo waxa weeyaan dhagax weyn iyo calal iyo waxbay dhigaan qofkii markaa waddada ku socday markuu calaamada arko wuxuu fahma waddadii waa kala leexatay midig midaa aada bidixna mida aada wuxuu garan marka tii uu rabay ilaa walaa lasoo tilmaamay hadduusan xataa horey u aqoojin oo layidhi markay waddadu kala leexato midig midda u leexayda raac hadduusan calaamada arag taasuu iskala gudbi lahaa marka manaaru dariiq kaasaa la yidhahdaa hadda waxaa loola jeedaa dariiqii xisigaa maahana midka macnawiga ee waxa weeyaan muctaqadkii nabiga sala allahu calay wasalam ee saxiixa ahaa meelaha waxa weeyaan mafraqu duruqa ah ee dadka ahlu sunnaha iyo ay ku kala leexdeen ahlulbidaca calaamaday dhigeen saxaabadii taabiciyaalka calaamaday dhigeen marka calaamadahaas qofku waa inuu gartaa masaa'ilka ay isku khilaafeen ahlu sunnihii iyo ahlulbidicii waana inaadan luuqluuqa la leexan iyo dalaalka ee dariiqa weyn ee saxaabadii qaadeenee nabiga ka dhexleen aad raacdo manaarkana waa saas macnaheedu waalitidaa inaad ku hanuunno ayaa nala amray bimanaarihim calaamadihii ay waddada dhigeen wa xudirnaa waana la kaga digay almuxdathaati waxyaalaha diinta gadaal looga soo daray waana la kaga digay iska ilaaliya nala yidhi nabigeenaa nooga digay sala allahu caleyh wasalam wa ukhbirnaa waxaana loo sheegay annahaa waxyaalaha diinta gadaal looga soo daray min adalaalaati baadiyaalka inay ka mid yihiin baadiyaalka oo aysan jirin diinta wax gadaal looga soo daro xaq diinka iyo adduunyada labay kala yihin diinta wixii gadaal looga soo daray dhammaan waa dalaal laakiin adduunyada waxyaalaha gadaal looga soo diro nabigu uusan ogeyn sala allahu caleyh wasalam oo tirada badan waxa weeyaan dhammaan waa xaq ilaa wixii kitaabkii sunnada ka hor yimaada maaha sababtoo ah waxa weeyaan aslulcibaada waa almancu cibaadada asalkeeda waa lama ogolo ilaa alla iyo rasuul waxay amreen maahan cibaada waxaa la ogol yahay cibaadadii alla iyo rasuul ay jideeyeen diin wax kale lagama dhigi karo laakiin adduunyada waa mubaax qofku wuxuu rabu ka samaysan karaa ilaa inta yar oo alla iyo rasuul diideen maahan adduunyada inta la diiday waa waxya intaas iska ilaali intaas iska ilaali welidaa saas daraaddeeda nabiga sala allahu caleyh wasalam arrimaha labuu ka dhigay arrin isaga isku tiiriyey yaan wax lagu darin bacdigay arrinna ummaddu u tiiriyey waxaad rabtaan ku darwi laakiin sharciga yaan la khilaaf fiiri diinka markuu nabigu ka hadlaayey sala allahu caleyh wasalam markuu nabigu ka hadlaayey nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddu qofkii ku soo dara arrinkeenaan yidhi fii amrina haada amarka waa diinka amru diin wey amarkeenaan oo diinka ah qofkii wax ku soo dara fa huwa ayil muxdathu kan lagu soo dirisiiyey radun marduudun waa waxaan la aqbalay so uma jeedin laakiin arrimaha diinta dadku u tiiriyey nabiga xadiis sax muslim wuxuu leey antum aclamu biumuuri dunya arrimihiina adduunyada idinka u aqoon badan ka shaqaysta hormariya diyaarada keen saacada samee rikoorha samee wax badan wad laakiin wax uun shareecadii ka hor imaanaha la iman so uma jeedin marka waxa weya dad qof iska caama waxaad arkaysaa markaad tirahdo war bidcadan iska ilaali oo iska daa le maya maya bidcaasanaa jirta war halkey ka jirta ooduma bidciyaata nabigu kuma ogeyn waanu madiin baana seed u hadlayda madan diin iyo dadka xataa kala oqoon wuxuu kuleeyay saacaddaas ataa waa bidco saacad madiina gaalaaba sitee maidaa diina waa bir adduunyada looga shaqaysteen wax adduunyada kulli waa mubaax ilaa wixii sharcigu diiday un maahane asalku waa ibaax wax adduunyada kamid a qofki yidha waa xaaraan daliilkeena laleeyahy asalku waa banaanaashee laakiin diinta wax kamida qofkii la yimaado yidha waxaan waa diin maxaa u daliilha laleeyahy ila asal lama ogola diin in la iskala yimaadee waa inti nabiga in lagu gaabsado marka shay diina qofkii la yimaado waxaa laleeyahay oo yidha waxaan waa diin inti shay la yimaado waxaa laleeyahay diintii nabiga ka keen meesha uga jirtay kadib wax laguma soo dari karin laakiin shay adduunya qofkii la yimaada la dhihi maayo xaa u daliila kii diidaa laleeyahy oo yidhahda waa xaaraan ayaa waxaa laleeyahay waar adduunyada asalkeedu waa mubaax waa in la hormari karo waa in wax lala imaan karo ee wax diidaya keen hadii wax diidaya diinta laga helo adduunyadaas ee waa la joojin ila adduunyada waa xaaraan intii diintu diiday laakiin asalkeedu waa ibaaxa marka waa in saas qofka u kala garta amru diin iyo amru dunya amru diin intii nabiga lagu gaabsan iyo saxaabada amru dunyaana waxa weeyaan kulli waa mubaax ilaa inta sharcigu diiday maahan in koobana sharcigu diiday qawaacidaa loo sameeyey intaas unbaa la yska ilaalay marka waa noocaas wa khbirnaa waxaana loo sheegay annahaa muxdathaadka waxyaalaha diinta gadaal looga soo diray min adalaalaati inay baadiyaalka ka mid yihiin faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam calaykum laasima bisunati aniga dariiqadayda laasima diintii oo dhan uula jeedaa nabigu sunada afar macnaa sunada loo isticmaala mar diintao dhanaa loola jeedaa sunadayda laasima diinkii o dhan wey marna sunada xadiidka loola jeeda calaykum waxaa marka nabigu leeyahay sala allahu alayh wasalam oo kale taraktu fiikum shay-ayni maa in tamasaktum lam tadiluu bacdii dhexdiina laba shayaan uga tegay intaad haysataan baadiyo maydaan kitaabullah wa sunatii sunada markaas xadiiskaa loola jeeda kitaabka ilo gaaraba loo sheegay marna sunada muqaabil waxay u tahay bidcaga oo kitaabu sunna waxa weeyaan marka lilimaam sharxu sunna oo kale lilimaam ismaaciil ibnu yaxya almusani oo kaleeto iyo kitaabu sunna libn abi caasim iyo kitaabu sunna kitaab sunna aada u badan yihiin markaas sunada waxaa loola jeedaa caqiidadii oo waxaa muqaabil oo kasoo horjeeda bidco fuqahada isticmaalkooda ama usuuliyiintana sunna markay leeyihiin waajibaa kasoo horjeeda oo waxay ula jeedaan maa yuthaabu calaa ficlihi walaa yucaaqabu calaa tarkihi saasay ula jeedaan marka maanta sunnadan waxaa loola jeeda diinkii oo dhan calaykum laasima calaykum waa ismu ficil amar ilzamu wey calaykum laasima bisunatii sunadayda laasima wa sunati alkhulafaai khulafadii sunadoodiina laasima khulafadii alraashidiina hanuunsanaa almahdiyiina ee la hanuuniyo ilaahay hanuuniyey min bacdi aniga gadaalkay laazima cabduq marka fiiri nabiga xadiiska muxuun amraa asaga sunadiisa in la raaco khulafadii raashidiinta sunadoodii la raaco soo saxaabadii maaha abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali caduqaniina marka waa si gaara xadiisku amraa afartan haddii aayaadkii qur-aanna waa naga akrinay saxaabadii o dhan in la amray in la raaco saxaabado dhan hala raacana macnaheeda waxaa loola jeedaa guud ahaan inaan la khilaafin ee mid walba gooni sida nabigoo kale ay waajib u tahay wax walba in lagu raaco mid kasta gooni loo raaco waajib maaha sababtoo ayaga inay gafaana dhici karta oo laba saxaabiya iskhilaafe midna masaladii waa asiiba midna waa gafa markay iskhilaafaan waa nagii nir marka waxa weeye waa in aad labada qowl kitaabkii sunada u bandhigto qowlka kitaabkii sunada u dhow aad raacdo waa nagii nir laakiin nabiga asaga qowlkiisa waa in la raaco miisaan kale male marba hadduu nabiga ka sugnaato sunada horaan laga raaci wax walba isaga waa lagu raaci laakiin saxaabada fiir hadday iswaafaqaan waa waajib in la raaca ma banaan in la khilaafo hadday iskhilaafaanna labada qowl ay leeyihiin ama saddex qowl ay leeyihiin waa inaan laga dhex bixin ee aqwaashaas la fiiriyo midka kitaabka sunada u dhow caduu qaniina calayha sunada binawaajidi gowsaha dambi ku qaniina waiyaakum wa muxdathaati lumuur idinka iyo waxaan idin kala digaa arrimaha diinta gadaal looga soo daray dhammaan ka digtoonaada diinta nebi moxamed oo jooga sala allahu alay waslam ayaa la dhamaystiray wax alla wixii gadaal looga soo diray waa dalaal iyo baadi ka dheeraada ka dheeraada sababtoo ah ilaahay wuxuu soo dejiyey nabigoo nool alyawma akmaltu lakum diinakum maantaan diinkiina idin kaamil yaal shay kaamilana wax laguma daro wa atmamtu calaykum nicmatii dushiinan ku dhammaystiray barwaaqadayda waradiitu lakum islaama diinan waxaana raalli idinkaga ahay islaamkaas aan dhamaystiray diin ahaan ee diin kaloon raalli ka ahay ma jiro saas alla yidhi saas darteed imaamu shaafici sheekiisi imaam malik malik ibnu anas wuxuu dhihi jiray man axdatha fi hadihi lummati shay-an lam yakun calayha salafuha qofkii kusoo dara ummadan shay aysan ku sugnayn salafkoodii salafkoodii hore aysan kusugnayn isaga waa taabic taabici marka wuxuu leeyahy salafkoodii hore wax aysan ku sugnayn oo diina qofkii kusoo dirisiiya faqad zacama waa qof ku andacooday ana rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam khana risaala risaaladii ilaahay usoo dhiibay waa kala khiyaanay qof yidhiyo lamidi maxaa yeelay liana allaha yaquulu alla wuxuu leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum maantaan diinkiin idin kaamil yeelo imaamu maalik wuxuu yidhi famaa lam yakun yowma idin diina maalinkaas nabiga iyo saxaabadiisu joogeen waxaan diin ahayn falaa yakunu lyowma diina maanta diin noqon maayaan saasuu dhihi alictisaam lishaadibi ayuu aharkaas ku yaallaa waxa weeye juska labaad toban iyo sideed sharxana kugu yaallaa oo sharxan ba hadda ka akriya waiyaakum wamuxdathaati lumuur idinka iyo waxaan idin kala digaya diimaha waxa gadaal looga soo daray diinta dheh iyaakum wamuxdathaat lumuur idinka iyo waxaan idin kala digayaa diinta arrimaha gadaal looga soo daray fa ina kula muxdatha wax kastaoo gadaal laga keenay bidcatun waa bidco wax kasta oo diin lagu sheegayo oo gadaal laga keenay waa bidco wa kula bidcatin dalaala bidco dhammaanteedna waa baadi ee bidco xasanaahu ma jirto bidco dhammaanteed waa baadi ee bidco xasanaahu ma jirto xadiidkan waa xadiis saxiixa imaam axmed ayaa wariyey oo wuxuu ku wariyey toban iyo toddoba kun boqol afartan iyo afar abu daawuud sunankiisa ku wariyey waxa weeyaan afar kun lix boqol iyo toddoba tirmidia sunankiisa ku wariyay laba kun iyo lix boqol waxa weeyaan toddobaatan iyo sideed min xadiid cirbad ibnu saari marka meel dambu inu kugu dhigayaa marka hal waxor lasoo rogo kulli inta waxaan ka aqrinaana waa sharxba marka waa noocaas haddii hadeeba nabigu yidhi kulla bidcatin dalaala bidco dhan waa dalaali qofka allah ka cabsanaya waa inuu nabiga saas u waafaqo oo uu yidhaahdo bidco dhan waa dalaal bidco dhan waa dalaal waxaa nasiib darro ah iyadoo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam kullu bidcatin dalaala bidco dhan waa baadi inaan idhaahno bacdu bidcati xasana bidcada gabal ayaa wanaagsan taas waa mukhaalafa oo nabiga la khilaafay sala allahu calayh wasalam haddaba bidcada darar badan iyo dhibaatooyin badan iyo musiibooyin badan ay leedahay ee lix dhibaato oo dhibaatooyinka waaweyn ee bidcadu leedahay ka mid ah ayuu kuu qorayaa sharxa marka lixdaba carabkaan marinaynaa maxaa waa muhiim jiddan wuxuu yidhi wa amru lbidaci ha bogan kullu bidcatin dalaala safxadaas ay ku taallo waxa weya saddexdaa sadaro ugu dambeydaan ka bilownay wa amru lbidaci bidcooyinka arrinkoodu khadiirun waa mid khatara jiddan si dhab ah wa xasbuka waxaana kuugu filan daliilan calaa khuduratiha inay qatar tahay daliil waxaa kuugu filan waaxid ana saaxiba albidca qofka bidcada u saaxiibkahay bidcoolaha camaluhu marduud camalkiisa lama aqbalayo waa marduud ilaahay ma aqbalayo qofka bidcoolaha camalkiisa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qul dhe nabiga subanow hal nunabiukum maydin kaga waranaa bilakhsarina dadka ugu khasaaro badan acmaalan xagga camalyaalka rabbulcaalamiin wuxuu leeyahay dadka oo dhan waa shaqaynayaan laakiin dadka ugu khasaaro badan ee haddana cibaadaysa adduunka markay joogaan aakirana ugu khasaaro badan maynin sheegnaa rabbulcaalamiin oo noo sheeg walaa yunabiuka mithlu khabiir axad ilaahay lamidu wax kuu sheegi maa yay yihiin inta cibaadaysata dadka ugu shar badan ilaah wuxuu yidhi alladiina waa kuwa dalla uu lumay sacyuhum camalkoodii fi lxayaati dunya nolosha addunyada dhexdeedu ku lumay walxaal hum ayaguna yaxsabuuna ay u malaynayaan annahum ayagu yuxsinuuna inay hagaajinayaan suncan camalka ayagoo isku haysta inay camalkii saxeen dariiq saxa ku wadaan camalkii wanaajiyeen ayay haddana baadiyoobeen dadkaasa ugu khasaaro badan dadkaas dad lamidu ma jiro musiiba ku dhacday kuwaas qof isle waa toosan tahay dariiqii naartana ku shubaya afar iyo labaatan saacna cibaado inuu ku jiro isku haysta isku haysta inuu yahay qofkii ugu fiicnaa diinka qofkaas qofka khasaaro badan ma jiro yay yihiin yay yihiin saxaabadu laba qowlay leeyihiin qowl wuxuu leeyay waa yahuudda iyo nasaarada waa yahuudda iyo nasaarada maxaa yahuud iyo nasaarada maxay leeyihiin lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara jannada geli maa qof aan yahuudahayn aan yahuudu leeda kirishtankuna maxay leeyihiin qof aan kirishtahayn jannada geli maa fiiri marka ayagiyo baadiyoobay oo naaru gurigooda tahay haddaysan islaamin ayay haddana waxay isku haystaan inay keliya iyagu dadka ilaahay doortay oo shacbullahi mukhtaar yihiin oo jannada leeyihin dad ka khasaaro badan ma jiro dad ka khasaaro badan dad ka khasaaro badan ma jiro soo ma jeedin saxaabada gobolkana waxay ku fasireen waa khawaarijta cali bn abi daalib baaba ku fasirayba khawaarijta weeyu xaruuriyada nimanka la yidhaha xaruuriya xaruuriya waa- xay- waxa weyan waa magaaladii ay isku aruursadeenoo waxa weyan xaruuraa marka khawaarijta weeyu waa nimanka xaruuriyiinta sababtoo ah ayagoo waxa weeyaan afar iyo labaatan sac waa ilimaynaya maalintii waa soomaya habeenkii salaatuleyl ay u taagan yihiin cali ibn abidaalibna waa gowraceen ayagoo janno ilahay uga raadsanaya waxay isleeyihiin dadka diinta u eedoobay baa tihin dadka waxa weye naftooda iyo maalkooda ilaahay ka gatay baa tihin dadka adduunye jacayl iyo xubu dunya uusan qalbigooda gelin baa tihin dadka inta kale markay adduunye u lexdeen aakhirada aday baa tihin saasay isleeyihin afar iyo labaatan sac muminiintay gowrgowracayaan ayagoo isla ilaahay aad ugu dhawaataan nabiguna wuxuu yihi sala allahu alay wasalam kilaabu naar waa eeyaha naarta nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam sharu lkhalqi waalkhaliiqa ilaahay intuu abuuray ee makhluuqa ah waa kuwa u shar badan ma ujeedaa wax la dilo oo dhulka korkiisa yaalla ayaga u shar badan cirka wax ka hooseeyana ayaga u shar badan saas wey marka eeyaha naarta lagu holci doono iyagoo ah afar iyo labaatan sac qof salaad ku maalintii salaad iyo soon ku jira habeenkiina salaatuleyl u taagan waxa weeyaan afar iyo labaatan sac cibaado u taagan waxa weeyaan dadka ilaahay muminiintiisa halaynaya ee ilaahay ugu dhowaanaya fiir ayaan darada aayaddu taasay ka hadlayda wuli cali ibn abi daalib soo ma jeedin cali ayagaa dilay waa kii mid dili oo mid kalena gabay ku dhiftay mar dambe ya cimraan ibnu xidaan waa kii gabayga ugu dhiftay ya darbatan min taqiyin maa araada biha ila liyabluqa mid alcarshi ridwanan fa inii adkuruhu faaksibuhu awfa albariyati cinda allahi miisanan wuxuu yidhi allah qoomkaygiiyow la yaaba garaacid mhm, garaacid la yaaba garaaciddaasoo midtaqiya xaggiisa ka ahaatay waa mujrimkii eh, khaarijiga ahaa ee cabdiraxmaan ibni mulji oo cali bn abi daalib diliyu ammaana ninkaasu ammaana markaasuu yidhi taqisada huu yidhi un malayn maayo ilaahay raalli hashadiis iyo wejigiisa waxaan ahay inuu raadaayo markuu cali gawracayo taqisada huu yidhi ninka cali dilay uu leeyay fiiri waa nin caalimo shiika ninka saatan wax u gab yahay ogow maahan xataa caami taqisanahu li kii cali dile un malay maayo ilaahay raalli hashis waxaan ahay inuu raadinayo mararka gabal igu soo dhaca hawd anoo jooga markaasaan isdhaha un malay maa ilaahay marka la ag tago qof qof ka miisaan weyn in la helay xagga acmaasha saalixada ninka cali dilay aan isdhaha wiil cimraan ibn xidaan cimraan ibn xidaan yaa khaariji ka dhiga mataqana gabar khaarijadii guursada isagoo ahli sunnaa markaasuu yidhi gabadhaan markaasaa la yidhi war saalla kuu gal gabadha khaarijiyada maxaad u guursata ahlu sunnihi yaa jooga gabdhahoodii markaasuu yidhi waxaan rabaa in ahlu sunna ka dhigo ayadii yaa khaariji ka dhigta soo ma jeedid khaariji ay ka dhigto markaasuu leeyahay ninkaas cali dilay markuu igu soo dhaco waxaan isla yidhi makhluuqa qof ka miisaan culus marka qiyaamo la tago oo ka ajar badan la arki maa ka war dalaalkaasuu ku jira marka dadka ilaahay waxa u khasaaro badan qof dariiqii adduunka ka lumay waxa weeyaan ee haddana aan raadayn oo isla waa saxan tahay hadhowna eeyaha naarta noqonaya welidaa sidaas daraaddeeda dadka mu'miniinta ee wanaagsan sifaadooda waxaa ka mid ah adduunka camalka saalixa taa markay samaynayaan inay naftooda u cabsadaan oo is yidhahdaan aman alla kaa aqbalin oo dariiqii aad qalan laakiin qof isla fiican ma aha mu'miniinta sifadooda fiiri muminiinta ilahay markuu tilmaamaya waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun rabbulcaalamiin wuxuu yidhi mu'miniintu waa dadka bixiya waxay bixinayeenoo daacaad cibaadaadkii daacaadkii samaynaya haddana quluubtooda cabsa waxay isleeyihin ilaah ayaa lagu horgeynaa ee markii alle lagu horgeeyo waxaanu amaydhaan dabagaala noqda oon alla kaa aqbalin waladiina yu'tuuna waa dadka siinaya ee bixinaya cibaadaadkii waladiina yu'tuuna maa aatow waxay bixinayaan wa quluubuhum wajila iyadoo quluubtooda cabsayda welidaa sidaas daraaddeeda waa kii dhihi jiray xasanulbasri iyo a'imadii salafka almu'minu yajmacu ixsaanan wa khawfan mu'minku wuxuu isku darsadaa cabsi oo iyo camalkii wanaajinayo camalkiina waa wanaajin waana cabsan ama alla ka aqbala isleeyahy ama almunaafiq yajmacu amnan wa isaaxa munaafiqa laakiin iyo qofka ayaanka daran ee kayrlaawaha ah labu isku darsan xumaan uu camalkii xumaynayo oo uu qaldayo dariiqii naarta ku socdo iyo isagoo isle aaminata adu janna meel kuu taa nacuudu billahi min alkhudlaan ilahan ka magan galnaa inuu na hoojiyo nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayh wasalama in qofka ahl bidcoolaha wax laga aqbalay uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man camila camalan qofkii cibaado sameeya laysa calayhi amrunaa annaga amarkayaga usan dul ahayn oonaan anugu u dirin fa huwa camalka uu sameeyey raddun marduud waa midaan la aqbalayn oo la ridiyey muslim ayaa wariyey kun toddoba boqol toban iyo sideed athani dararka kale ama xumaanta kaleo bidcoolaha ana towbata towbadu maxjuubatun canhu waa mid laga xijaabay maa darixa intuu daa'im yahay muqiiman mid ku negi calaa bidcati bidcadiisa inta uu bidcadiisa ku sugan yahay toobadda laga aqbali ma toobadda waa ka xiranta intuu bidcadaas ku sugan yahay waxaana u daliila liqowlihi sala allahu calay wasalam nabiga hadalkiisa oo uu yidhi ina allaha alle ixtajaza towbata toobadda waa ka xiray can saaxibi kulli bidcatin qof kasta oo bidca u saaxiiba ilahay toobadda waa ka xir xadiidkaas silsilatu xadiis saxiixa kun lix boqol iyo labaatan uu ku sugan yahay athalith waxa weeye musiibada kaleeto oo haysata qofka bidcoolaha ah ana saaxiba albidca qofka bidcoolaha ah laa yaridu lxawda xawdka nabiga ka cabi ma xawdka nabiga looma ogola bidcoolayaalka waa laga horaa walaa yaxdaa bishafaacati rasuuli rasuulka shafaacadiisana ku nasiibsanma sala allahu calay wasalam nasiib kuma leh shafaacada nabiga qofka bidcoolaha ah dad badanna waxay ugu dhaceen bidcada oy shirki ugu dhaceen waa shafaacada nabiga aad heshi walidaa sidaas daraaddeeda ilaahay wuxuu ku abaalmariyey waxa weeyaan bicagsi qasdihim qasadkoodii cagsigiis shafaaca nabi aada heshiduu islahaa shirki iyo quraafuu ku dhacay markaasaa shafaacada laga hooji nabigana sidaa sheegay sala allahu calay wasalam qaala sala allahu calay wasalam kamaa qaala sala allahu alay wasalam sidai nabigu yidhi ana aniga faradukum ceelalyadii naanahay cala alxawdi darkanin kaga sii horeeya xawdka waa webi weyn oo biyo ah oo caanaha ka cad malabkana ka macaan wey oo qofka hadduu hal galaas ka cabo uusan weligiis dambe oomin hal mar hadduu ka qurquriyo marka faradkana waxaa la idhahdaa xoolaha markay ceelka kusii socdaan oo la aruurinayo dadka ka horeeya oo u diyaariya qalabkii lagu shubi lahaa iyo dadkii shubi lahaa marka nabig wuxuu leey aakirani kaga sii horeeya xawdkan idin taaganahay ana aniga faradukum ceelalyadiinaan ahay cala alxawdi darkan idin kaga sii horeeya wala yurfacana rijaalun dadaa lasoo koryeegaya dad ayaa soo muuqana raggaasoo minkum idinka idin ka mid a huma la yukhtala janna duuni sokadeeda laga dafa markaan siday waa soo dhow yihiin waana ummatul muxamed waa kuwaana darka ha cabe ayaa daf laleeyahay bidixda lala mare fa aquulu waxaan leeyahay yaa rabbi asxaabi rabbiyow asxaabtaydii ha soo leexi halkana ka cabeene fa yuqaalu waxaa laleeyahay inaka fa yuqaalu waxaa laleeyahay inaka adiga laa tadri ma ogid maa axdathu bacdaka gadaalkaa waxay diinta kusoo dareen warkama haydin waa dad adiga bacdiga waxa weyn diinta wax kusoo daray haddaba marka xadiiska sariix wuxuu ku yahay diinta nebigooga qofkii wax kusoo dara ama wax ka bedela in laga hoojinayo xawdka nabiga nacuudu billahi min alkhudla saxiixu lbukhaari xadiisku ku yaalla lix kun laba boqol iyo shan muslim riwaayadahana waxaa ku sugan innaka laa tadri ma ogid maa camiluu bacdaka adiga gadaalkaa waxay sameeyeen war kama haydid adiga gadaalkaa wax ay sameeyeen war kama haydid sidaas ayaa waxa weeyaan riwaayadaasna ku sugan adiga bacdigaa ay wax sameeyeen waxa ay sameeyeenna war kama haydid sidaas weeye inaka laa tadri maa camilu bacdaka fa aquul waxaan leeyahay nabigu suxqan suxqan fogaansho ay naarta ku fogaadaan allaha fogeeyo liman bedelo bacdii aniga gadaalkay diinkan ogaa dadka wax ka bedelay naarta ku fogaadeen saxiilmuslim baa xadiisku uga yaala laba kun laba boqol sagaashan iyo ko masale muhiim oo kale jiddan oo istitraad ah waxay tahay nabiga bacdigiis sala allahu caleyh wasalam nabiga bacdigiis ma la dhihi karaa allah warasuulu aclam allah warasuuluhu aclam nabiga bacdigiis ma la dhihi karaa dadka laba dariiqay maraan qaar oo iska yidhahdaan hadii la yidhaha berri roob ma imaana waxay leeyihin ma ogin allah warasuuluhu aclam qaarna waxay yidhahdaan maya bacdigiis maba la dhihi karo bataatanba allah warasuluhu aclam waa in la yidhaha allahu aclam labada qolba waa khada qowlka sawaabka wuxuu yahay in arrimaha la kala qaado arrimihii diinka iyo arrimihii addunyada loo kala qaado arrimaha diinka allahu warasuuluhu aclam aa la dhihi karaa maxayla nabiga waa ogaa isagaana diintana soo gaarsiiyey markuu dhintay kadibna diinku kama guurin cilmina kama guurin sharafna kama guurin fadiile u siyaada maahan marka waa u sugnaa cilmigu asal waa ka guurayn annagana lama dhihin wal asluna baqaau maa kaana calaa maa kaan welidaa sidaas daraaddeeda bacda nabiy masalo diini allahu warasuuluhu aclam aa la dhihi karaa amaa arrimaha adduunyada oo ku saabsan oo nabiga ka dambeeyey nabigu ma oga ma oga sababtoo ah markuu noolaa arrimaha adduunyada wuxuu ka ogaa wixii loo waxyooday iyo wixii uu markaa isagu bilcayn ku arko ama loo sheegay oo dad kalo dad u sheegeen laakiin berri wax dhacaya markuu noolaaba ma ogey ilaa wixii loo waxyooday maahan waa tii xadiiska saxiix bukhaariga gabaru ay tiri wa fiina nabiyun yaclamu maa fii hadi waxa weeyaan berri waxa dhacaya nabi og ayaa dhexdayda jooga nabigu ka tagu yidhi hadalkaas ee hadalkaaga hor ku laabo wa waa ka nahiyey nabigu sala allahu alayh wasalam waa ka nahyi so uma jeedid marka ma ogeyn xadiidkana sariixay ku tahay fiiri asaga bacdigiis dadkii ka dambeeyey oo weliba muslimiintii rumeeyee saxaabadii rumayday qaar yaraa ridoobay oo diintii ka laabtay dad muslimiintoo ka dambeeyeyna dadaa bidca la yimid diintii bedelay xadiiskan fiiri nabigu wuxuu leeyahay inaka laa tadri ma ogid a lay dhihi doonaa buu yidhi maa camilu bacdaka adiga gadaalka waxay sameeyeen marka waxa dadku samaynayaanoo nabigii ka dambeeyey nabigu ma oge laakiin masaa'ilka diiniga haa waxaa u daliila masaa'ilka diiniga inuu ogyahy saxaabadaa dhihi jiray allah rasuul aclam nabiga bacdigiisa ahlucilmiguna sidaas ayay sheegeen ahlucilmiguna sidaas ayay sheegeen xadiis saxiixa waxaa ku sugan abu waail wuxuu yidhi ninka la yidhaha sahl ibnu xaniif markuu ka yimid sifiin ayaan u nimid annagoo warsanayna markaas wuxuuna yidhi ittahimu ra'ya wa ra'yiga tuhma weligiin caqliga iyo cilmigu hadday iska hor yimaadaan caqligaaga tuhum cilmigaa diinkii saxdaa ha ah wuxuu yidhi falaqad ra'aytunii yowma abijandal maalinkii abijandal waxaan is arkaayu yidhi abijandal mataqaanaa waa maalinkii sulxulxudaybiya heshiiska la kala qoranayay oo nabiga sala allahu calayh wasalama iyo suhayl ibnu camar oo kufaartii qureysheed mas-uul ka ah waxa weyn heshiiska ay kala qoranayeen abijandal nin muslimah ayuu ahaayoo saxaabi ah isagoo gacmaha iyo lugaha ka xiran oo silsiladaysan macnaha isagoo lugaha ka xirxiran oo sida artigii u or dabaraynaya oo u bootimaynaya isagoo lugaha ka xirxiran oo ka silsiladaysan ayuu yimid bartii saxiixa lagu kala gelaya iyo heshiiska nabigu wuxuu yihi sala allahu alay slam heshiiskii weli maadaama aanaan gelin kan kuma jirin maxaa yele heshiiska la kala saxiixanayay ee nabiga iyo kufaartii quraysheed kala saxiixanayeen waxaa ka mid ahaa waxa weeyaan in haddii hadda kadib quraysh nin kasoo islaamoo nabiga aado uu nabigu inta xirxiro u geeyo quraysh nabiguna waa u saxiixa waxaa kaloo kamid ahaa ninkii nabiga iyo saxaabadiis kamida oo waxa weeye macnaha nabiga saxaabadiisa ninkii kamid aan ula jeedaa ee hadday dhacdo ridooba ee tagay gaaladii u taga waxa weeyaan inaysan gaaladu soo celin heshiiskay kamid ahayd nabigu uu saxiixay sala allahu alay wasalam nabigu wuxu hi heshiiskii maadaama aan weli la saxiixin ninkan hadda xirxiran ee abijandal ah isaga iska daayi suhayl ibni camar wuxuu yihi kan haddaadan ka bilaabin heshiiska kula geli maa kan ka bilow waa loo celiyay gaalada isagoo leh war muslimiinto gaalada ha ii celinina marka waxa weeyaan sahl ibnu xaniif wuxuu yidhi maalinkaas waxaan is arkayuu yidhi haddaan awoodo walow astadiicu an arudda calaa rasuuli llahi sala allahu alay slam amra la radadtu amarka rasuulka inaan ridiyo oon idhaa ninkaan maanta la celin haddaan awoodo waa yeeli lahay maalinkaas markaasuu yihi wallahu warasuuluhu aclam ilahay iyo rasuulkiisaa laakiin wax og fiiri waa goor markuu leeyahay waa dagaalkii cali bna abi aalib waxa weeyaan uu wax ka galay oo waxa weya sifiin wey fiiri sifiin wey waa waxa weya mucaawiye iyo cali iyo soo ma jeedid waa nabiga sala allahu alay wasalam soddon iyo shan sano kadib wey so uma jeedid cafwan cafwan soddon iyo shan sano maaha waxa weeyaan waa tobankii sabano cumar iyo labiyo tobankii cuthmaan labiyo labaatan iyo laba sano iyo dhowr bilood oo abubakar lagu daro shan iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan sano kadib wey nabiga markaa markuu dhintay muddo dheer kadib waa so uma jeedid saasuu leeyay xadiiska saxiixa bal bukhaariga ka fiiri xadiiska saxiix lbukhaariga ka fiiri saddex kun sagaal boqol konton iyo saddex raqamka ah bal ka fiiri marka allah warasuuluhu aclam uu leeyahy saxaabigan dadkii muslimiinta ay la joogeen saxaabadii qayrkoodna mid ku naqdiyey ma jiro ahlucilmiguna saasay u kala qaadeen bal waxaad ka fiiridaa waxa weeya markuu sharxayo kitaabu tawxiidka sheekh maxamed saalix alcuthaymiin qowl mufiidka waxa weya ka fiiri xadiidkii mucaad allah warasuulu aclam bal ka fiiri meelahaas oo kale meelahaas inay ku sheegi jiraan rajayn meelo badan uuna ku sheegaa sheekh maxamed saalix uthaymiin kutubihiisa ka mid ah isagoo saas in loo kala qaadayo waxaa kaleeto oo waxa weeyaan arki doonaa kitaabkan laftirkiisa kitaabkan oo waxa weeyaan muwafaqudiin ibn qudaama kitaabkan uu alifay ee ah lumcat lictiqaad oo aan hadda darsaynayno laftirkiisana waxa weeyaan matnigiisa ku taallaa mas'aladu isagoo leh waxa weeyaan mas'aladii aan garaweyno mas'aladii aan macnaheeda garaweyno waxa weeyaan waxaan u celaynaa cilmigeeda qaa'ilkii yidhi maanaa casharkii waxa weeyaan aan hadda ka soo baxnay ee waxa weeyaan casharkii noogu dambeeyey miyuu ahaa wamaa ashkala casharkii noogu dambeeyuu ahaa casharkii noogu dambeeyey ayuu ahaa marka waxaa ku jiray lafdi ah waxa weeyaan wamaa ashkala min dalika wajaba ihbaatu lafdan wa tarku tacarudi limacnaahu wa naruddu cilmahu ilaa qaa'ili haddaan xadiis saxiixa sifo ku sugan macnaheeda gara weyno waxaan leenahay nabigaa garanayo saasaan leenahay wa najcalu cuhdatahu calaa naaqili mas-uuliyaddan waxaan yeelaynaa ruwaadii soo naqliday marka nabigaan u celaynaahuu leey nabigaan u celaynaa macnahan gara weyno asagaa garanayaan leenahay saasuu leey kitaab caqiida wey caqiidatu ahlisuna masalad muqarar ku ta in masaa'ilka cilmiga nabiga yaqaano la yidhahdo oo loo celiyo marka waa masaladaas in saas loo kala saaro wey ka soco waxa weeyaan waxaan ku jirnay atraartii ama dhibaatooyinka bidcadu leedahay waxaa ka mid ah raabic ana saaxiba albidca qofka bidcoolaha ah yaxmilu dushuu saaranaa bari qiyaame isma man camila qofkii ku dhaqma dembigiisa bibidcati bidcadiisa ilaa yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha intii laga gaarayo kamaa qaala subxaana sidii allah uu yidhi liyaxmiluu inay qaadaan darteed ay hadalkaas u yidhaahdeen gaaladu waxaad soo qadarataa qaaluu haadihi lmaqaala qoraaxdaas ama kelimadaas ayay gaaladu yidhaahdeen liyaxmiluu likey yaxmiluu inay qaadaan darteed owsaarahum dembiyaalkooda kaamilatan xaalata mid dhammaystiran yowmaalqiyaamata maalinta qiyaamaha iyo wa min awsaari aladiina dadkii dembiyaalkoodana ayagaa qaadaya yudiluunahum ay baadiyeeyeen bikayri cilmin cilmi la-aan marka qofkii bidca la yimid ee dadka ka dambeeya cilmi la-aan ku raaco bidcadiisa raaco dembigiisa dusha saga saaranaya ilah wuxuu yihi alasaxumaa ma yaziruuna wax ay xambaarayaan waxaa kala u daliila qowlka nabiga sala allahu caleyh wasalam oo nabigu yidhi waman sanna qofkii jideeya fi lislaam islaamka dhexdiisa sunnatan sayi-atan dariiqa xun qofkii jideeya bidco iyo balaayo qofkii jideeya ama xumaan kale kaana calayhi korkiisa waxaa ahaanaya wisruha xumaantaas dembigeeda jideyntii uu jideey waa ku dambaaba iyo wa wisru man camila bihaa qofkii ku dhaqma dembigiisa min bacdi isaga gadaalkiisa kii sameeyo bidcidaan yidhaha culama iga horreedaa la timid ama mid iga horreeyaa la yimid oo ku raaca isaga dembi maka dhaca maya dembi ka yaraama min gayri an yunqasa iyadoon laga nuqsaamayn min awsaarihim kuwaan atbaacda ee dadka ka horreeya dalaalkay la yimid raacay iyadoon laga nuqsaamayn min awsaarihim dembiyaalkooda shay-un waxba saxiix muslimka kun toban iyo toddoba ka fiir alkhamis dararka kale iyo dhibaatada kaleadoo bidcadu leedahay ana saaxiba kula bidca ana saaxiba kulli bidcatin bidca kasta qofka u saaxiibka ee sameeya malcuunu waa nacallaqabe nacallaqabe weeye naxariista ilaahay laga dheereeyey qofka bidcoolaha liqowlihi nabiga qowlkiisa u daliila sala allahu caleyh wasalam uu nabigu yidhi man axdatha qofkii kusoo dirisiiya fiiha magaalada madiina xadathan dembi ow aawaa ama soo dhoweeya muxdithan kii dembiilaha ahaa qof dembiilaha xumaan wadu baalka ku haysta uu soo dhaweynaa fa calayhi lacnatullah dushiisa haato lacnadii alle ilahay naxariistaa ka fogey walmalaaikata malaaigta lacnadooduna dushiisa haato wanaasi dadka lacnadooduna dushiisa haato ajmacina dhammaantood laa yaqbalu llahu ilaahay kama aqbalo minhu qofkaas yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sarfan ilaahay sunna kama aqbalo walaa cadlan waajibna kama aqbalo ama sarfan waajiba lakama aqbalo walaa cadlan sunna lakama aqbalo muslim ayaa wariyay saxi muslimkii saxiixiisu ku wariyay muslim kun saddex boqol iyo toddobaatan asaadis dararka labaad iyo dhibaatada labaad ee u sugnaatay bidcoolaha ana saaxiba kulli bidca qof kastoo bidcoolaa laa yasdaadu ma siyaadsado min allahi ilaahay agtiisa ilaa bacudan fogaansho maahan qofka haddii uu waxa weya bidca ku cibaadaysto mar kasta oo cibaadada sameeya ilahay waa kasii fogaana mathal xisiya hadna ku fahmi kartaa qofka mathalan wuxuu joogaa muqdisho wuxuuna rabaa inuu aado kismaayo markaas wuxuu qaaday wadadaas balcad ka baxda ee halkaas iyo qabata waxa weeyaan gaalkacyo garoowe halkaas burco ka gasha wadadaasu ku baxa caawo dhan waa sii dheelmana kismaayanu socdaa u leeyay ma u dhawaana markuu socdaba ma usii dhawaana kismaamise waa kasii fogaana waa kasii fogaana tilaabtu qaada waa kasii fogaana qofka bidcoolaha waa noocaas cibaado kasta oo bidca oo u sameeyo ilahay waa kasii fogaana isna u dhawaa isleey marka fogaansho wayashadu waxaana u marqaati kaca lihaadaa macnahaas ma macnihii ashaara uu ishaara ilayhi asaga xadiithu lkhawaarij khawaarijta xadiidkeedii macnihii uu ishaaraana u marqaati kaca oo nabiga wuxuu yihi sala allahu calay wasalam khawaarijtuu tilmaamay khawaarijtu dad cibaado badan dadaal badan waxa wey zuhdi badanay ahaayeen nabigu wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalama yaxqiru axadukum qof inin ka mida wuu liidayaa salaatahu salaadiisa maca salaatii qofka khaarijiga salaadiisa haddaad aragto khaarijigan siduu salaadiisa ugu dadaali qirada u dheeray siduu u khushuuci siduu arkaanteeda u ilaalin siduu ugu dadaalin salaadaada waad liidi waxaas leedahay maba tukan adugu salaadiisa tiradeeda wa siyaamahu qof inin ka mida soonkiisa ha wa siyaamihi qof inin ka mida soonkiisa wuu liidin maca siyaamihi markuu qofka khaarijka soonkiisa arko siduu ugu dadaale isku carabkiisa u ilaasha waxa weeyaan u soon badan yahay soon sunna u badin haddana cibaadadaas ay sameeyeen alla uma dhaweyna diintayba uga baxeenba yamruquuna way ka baxaan uu yihi nabigu sala allahu alay slam min addiini diinta kamaa yamruqu sahmu sida leebku uga baxo min arramiyati meeshii lagu dhuftayo hadafka aheed nin xoog leh hadduu waxa wey fallaarta gamo raggii hore waxaa la arki jiray hadday fallaarta gamaan waxay ku dhifanayaan mathalan ugaar ugaarka wuu ka dhex bixin leebku asagoon xataa dhiig lahayn oo intii xataa nabarka meesha ku dhexda dhiig ka yimaada kahor uu ka gudbi marka sidaasay diinta uga baxeen uu yihi nabigu sala allahu aleyh wasalam saas daraaddeed de waata culummadu isku khilaafaan ma gaala mise waa muslim khawaarijto labada qowla ahlucilmigu waa leeyahy saxiixu lbukhaari in xadiidkaas ku yaalla khawaarijta saas u tilmaamaya lix kun saddex boqol konton iyo afar wa qaala cabdullaahi bni mascuud wuxuu yihi radia allahu canhu cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi matnigan ku laaban matnigan hadda akrinayna wa qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yihi radia allahu canhu itabicuu wa raaca raaca yaan raacnaa nabiga iyo saxaabadiisi weye itabicuu raaca aathaara nabiya nabiga raadyaalkiisii raaca sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bni mascuud ibnu ghafil alhudali abu cabdiraxmaan raggii ansaartii waxa wey maahan waxaan ula jeedaa muhaajiriintii hore ayuu kamid aha weliba labadii hijraba raggii gale ayuu kamid ahaa oo xabashana usoo hijrooday kadibna madiine u hijrooday bederuu ka qayb galay goobihii dagaalka u ka dambeeyin jihaadkana nabigu uu kala qayb galay sala allahu alay wasalam saxaabadii nabiga laasimtay ayuu kamid ahaa ee nabigu yidhi man sarahu an yaqra'a alqur'aana qofkay farxad gelinayda inuu qur-aanka akriyo hadan xaala uu yahay mid qoyan kamaa unsila sidii loo soo dejiyey falyaqra' calaa qiraa'ati ibni ummi cabdi ha ku akriya qira'ada cabdullahi bn mascuud imaam axmed a musnadkiisa ku wariyey juska shanaad safxada soddon iyo lix cabdullahi mascuud wuxuu dhashay hijriyadu markay ahayd soddon iyo wuxuu dhintay soddon iyo labo markay hijriyadu ahayd isagoo lixdan sano jira wa qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yihi radia allahu canhu itabicuu raaca raadka nabiga iyo saxaabada walaa tabtadicuu bidcaha la imaanina idinku naftiina xaggeeda tashriic waxaad ilaahay ugu taqarubaydaan hala imaanina mid idinka horreeyo oo ka dambeeya nabiga iyo saxaabada iyo dad dambaa cibaada iskala yimaadeenna ha ku raacin ilaa nabi laguu soo diray mahankaasu yiri faqad kufiitum waa laydinka kaafiye tashriic idinku mas'ale inaad iyo diin jidaydaan iyo cibaadaad cusub taas waa laydinka kaafiyey rabbulcaalamiina idinka kaafiyey alyawma akmaltu lakum diinakum alla leeyay war diinka anaa kaamil yeelay inaad adigu wax jidaydo cibaadaa waa lagaa kaafiyey adiga waxa ku saaran waa itibaac wa qaala cumar ibnu cabdilcasiis wuxuu yihi raximah llah cumar ibnu cabdilcaziis ibnu marwan ibnu lxakam alumawi amiiru lmuminiin waxa weeyaan cabdimelik ibnu marwan adeerkiis waxaa dhalay cabdilcasiis ibnu marwan cabdimelik ibn marwan adeerkiis waxaa dhalay cabdilcaziis ibnu marwan ibnu lxakam ayaa dhalay khilaafada muslimiinta ayuu qabtay oo muslimiinto dhan ayuu mas-uul ka noqday imaam u noqday walaalkiis markuu dhintay sulaymaan ibnu cabdilmelik laba sano iyo shan bilood bisuu hayey dhulka korkiisana cadaalad ayuu ka buuxiyey wuxuu dhintay boqol iyo kow markay hijriyadu aheed wa qaala cumar ibnu cabdilcasiis wuxuu yihi kalaaman hadal macnahu macnihiisuu yahay qif istaag xaysu waqafa alqowm qoomku meeshay istaageen qoomka uu sheega saxaabadii iyo culamadii taabiciyaalka meeshay istaageen istaag ha ka gudbin istawaa maxaan ka soo naqlinay saxiix bukhaariga waxa weeyaan inuu ay ku fasireen taabiciyaalkii calaa ilahay carshuu ka sara maray irtafaca ilahay carshuu ka sara maray xaggana uma dhaafin xaggana uma dhaafin sifaada ilaahay sida ay u soo aroortay ayay usugayeen mana taxriifayn mana ta'wiilayn kumana shabahayn ilahay makhluuqa marka meeshay istaageen istaag ta'wiilaadka maanta la ta'wiilinayo ee cilmulkalaamka kutubta laga alifay iyo mandiqa oo cilmiga laga dhigan iyo caqiidada waxa weeyaan ma gara weyn laakiin inaan khayr ku jirin ay ogaayeen waa ka joogeen qif istaag xaytu meesha waqafa alqowm qoomku istaageen waa saxaabada iyo taabiciyaalkii qoomku fa inahum saxaabada iyo culamadii taabiciyaalka can cilmin aqoon ay waqafuu ku joogsadeen meeshay istaageen waxay ku istaageen cilmi iyo aqoon bay u lahaayeen waxa ka imaan kara waxa weeyaan ta'wiilkan iyo in la dabaasho mutashaabiha iyo in la dabaasho ta'wiilka sifaada dhibaatada ka imaan kartay garanayeen saasay uga joogeen ee adna ka joog wa bibasarin arag basarka basiira loola jeeda cilmi wey wa bibasarin oqoon basarkaasoo naafidi furaayo hoos nusuusta u galaayo macnahooda fahmaayo ayay kafa uga joogeen tawiilka ta'wiilaadka oo la ta'wiilinayo sifaada alleh waxay uga joogeen oqoon dheer oo ay garanayaan balaayada iyo dalaalka ka imaanaya walahum saxaabada iyo taabiciyaalka culimmadoodii calaa kashfihaa faydideeda oo ta'wiilaadkan la faydo la caddeeyo kaanuu waxay ahayd aqwa kuwa xoog badan haddii cilmi la yidhaahdo dadka iyagaa u cilmi badnaa bacda nabiyi kulli wixii ka damay iyaga ka cilmi badnaa ilaa waa dadkii garanayay qur-aankan sababkuu ku soo degay meeshuu ku soo degay iyo macnihii nabigu ku fasiray sala allahu calay wasalam ayagaa marka ta'wiilaadkan haddii khayr ku jiro xogga awooda iyo horta haddii aqoon iyo cilmi ay tahay la gaaray cilmigan ayagaa dadka u cilmi badnaa mana aysan sheegin waa ka joogsadeen walahum saxaabadii iyo culamaau taabiciya culamaau taabiciin calaa kashfihaa ta'wiilaadkan faydidooda kaanu waxay ahayd aqwa kuwa xoog badan wa bilfadli ajarna low kaana fiihaa hadduu ku jiri lahaa ta'wiilaadka axraa ayagaa u habboonaa badna haddii fadli iyo khayr uu ku jirana khayr oo dhan ayaga uayaga u habboon oo ma dhici karto inta khayr ahaa inay ka qadeen ayagu ta'wiilaadkaasoo khayr ku jiro dadkii ka dambeeyen ay khayrkaas heleen ma dhici karto haddii khayr ku jiro ayaga u habboon low kaana khayran la sabaquuna ilay ila sidaasay yidhahdaan selafka o dhan shay qowl kasta iyo ficil kasta sida uu waxa weeyaan alimaam ibnu kathiir tafsiirkiisa fi suurati alaxqaaf uu ku sheegay wuxuu yidhi ahlu sunna waljamca waxay yidhahdaan kullu qowl waa ficil qowl kasta iyo ficil kasta oon saxaabadu samayn waxay yidhahdaan low kaana khayran la sabaquuna ilay hadduu khayr ahaana iyagaa nooga horumari laha waa qaacida muhiim jiddan ah waa qaacida jiddan aada u muhiim ah suurat laxqaaf ayuu ku sheegaa marka haddii khayr ku jiri lahaa iyo fadli ayagaa u habboonaa lahaa fala in qultum haddaad tidhaahdaan xadatha waxaa soo diriyey bacdan ayaga gadaalkood shay-un may cilmiyaa la helay ayaga ka dambeeyey cilmi ka dambeey cilmulkalaamka cilmulkalaam waa ka dambeeyey saxaabadii iyo culamadu taabiciin haddaad tidhaahdo marka cilmigaasa caqiidadii aan ku aan lagu dhisaa cilmigaasa waxa weeyaan lagu difaaca shubhooyinka haddaad sidaas tidhaahdaan famaa axdathahu sooma dirisin cilmigaas ilaa man qofaa soo dirisiyey khaalafa khilaafay hadyahum hadyigooda saasaa lagu leeyahy qofka soo dirisiiyey dariiqoodiiyo hadyigoodii u khilaafay dalaalna intaasa ugu filan wa raqiba waa qof nacay can sunatin sunnadoodii qof nacay wey qofka la yimid waa qof sunnadoodii nacay walaqad walaqad wasafuu culamaau saxaaba iyo taaciyaalku waxay tilmaameen minhu min addiini diinka xaggiisa maa yashfii wax qofka caafiya oo cudur iyo shubho dhan ka caafiya ayay ka tilmaameen diinta khalaas intay ku gaabso walaqad wasafuu saxaabada waa tilmaameen iyo culamaau taabiciya culamaau taabiciin way tilmaameen minhu min addiini diinka xaggiisa maa yashfii qofka wax caafiya wa takalamuu waa hadleen minhu min addiini diinka xaggiisa maa yakfii wax qofka ku filan famaa maada bimacnaa man wey famaa fawqahum qofka ayaga ka sara mara oo quluwi sameeyo fiir wax iska mubaax ahaa oo saxaabada iyo tacbiyaalku mubaax u arkayeen wuxuu leeyahy waa sunna ama wax ay sunno u arkaayeen uu wuxuu leeyahay waa waajib ayaan laga tegi ama wax ay u arkaayeen saxaabadu waa mubaax uu leeyahay waa karaahiyo ama wax ay karaahiye u arkaayeen wuxuu leeyahay xaaraan wey ama wax ay xaaraan gaalnimo ka sokayda u yiqiineen uu leeyahy waa kufri iyo riddo kulli waa wada quluwi waxaas shay walba meeshay dhigeen in la dhigaa la rabaa famaa fawqahum qofka ka sara mara oo yidhaha ka dheeree oo qayrka u dheeree muxasirun naftiisuu daalina meel cidlahu fariisanoo dalaala wamaa duunahum wixii qofkii ka sokeeya oo diinkoodii qeyb ka mida ka tagana muqasirun xaqiyuu ka gaabiyey waa qof xaqii ka gaabiyey laqad qasara qowmun qoomaa ka gaabiyey fa jafuu xaqigii ka qalaleen dadaa inta xooga iska fududaysan ay dhib male dhib male u leeyahy muuse qani heestaan saxaabada haba diideen dhib weyn maaha uu leeyay dhib weyn ma aha heesta iyo gabdhaha iyo haddaad salaanta dhag kaga siido wax weyn maaha uu leeyay waa dalaal tasaahul waxa weyan diintii o dhan ayuu fududayn markaasaa waajibaadkiina laga tegin qaar badan oo kamid a muxaramaadkina lagu dhici war salaada soo baxa shiraa lagu jira mal hadii shir lagu jiro le salaada jamcada hadhow waa la tukana waa dalaal marka waxay xaaraan u yiqiineen waa in xaaraan loo yaqaano laga wada tago sida heesta iyo muusiqa iyo qurunka waxay waajib u yiqiineen sida salaada jamaaca in lagu tukado waa in waajib loo aqoodo marka laqad qasara canhum waxaa ka gaabiyey qoomu qoom fajafu waa qalaleen xaqii ka qalaleen wa tajaawasahum aakharuuna kuwa koraa hore uga gudbay oo yidhi dheereeye xaqa u dheereeye markaasay waxaysan diin ka dhigin ay diin ka dhigeen haye faqalow iyaguna waa xadgudbeen waa xadgudbeen wa inahum saxaabadu fii maa bayna dalika inta halkaas udhaxay bay ku sugnaayeen bayna alguluwi waltaqsiir halkaasay ku sugnaayeen wainahum saxaabadu fii maa bayna dalika inta udhaxay ay ku sugnaayeen lacalaa hudan hanuun korkiisa ku sugnaayeen hanuunka mustaqiim toosan waxaa kaloo u laqbay kartaa wainahum saxaabadu fii maa bayna dalika quluwiga iyo taqsiirka meesha udhaxay dhaxaalay ku sugnaayeen lacalaa hudan hanuun ay ahaayeen korkiisa hanuunka mustaqiimin toosan wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina maxamed